Maxamed Maxamuud Moomin oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ayaa farsameeyey gaari laga sameeyey biro, cagaha baaskiilada iyo matoor kuwaasi oo laga soo aruuriyey magaalada iyadoo loo isticmaalay alxan iyo farsamooyin kale. Gaarigan ayaa leh marsho isteerinka laga wado gaadiidka, cago iyo waxyaabo kale, waxaana qaab ahaan uu u eg yahay baabuurta yaryar ee loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba. Maxamed Maxamuud ayaa ka waramaya qaabka uu gaarigan u sameeyey.
gaarigan waa gaari birihiisu mataqaanaay isku kekeen ah oo isku kekeenay birihiisa oo isku kekeenay qalabadiisa dhan waa ark- waa aragteen ee, meelaha ka wada keenay alxankana ma haasan birahana ee, meelahaas ku ka keenay marka een, wax lasoo gada ma jiraan lugahana waa lugu baaskiila kasoo qaatay muddo badan ayay ugu qaadatay sameystiisa ee, dhowr bil ah een, waana ku guuleystay markii dambe fikradda iyo hal abuurkaa la yimid waxyaabaha igu dhaliyay waxaa ka mid ah in dalkeena soomaaliya dowlado mataqaanaay ee maanta anuka naga liita haddii la yidhaahdo dhanka een, kheyraadka dabiiciga dalka ku jiro naga liito ayaa ka iibsanaa gawaarida raaxada ah iyo kuwa gaadiidka ah Cabdifitaax Maxamuud Moomin oo la dhashay wiilka dhalinyarada ah ee sameeyey gaarigan isla markaana ku dhiirigeliyey hawshan ayaa ka waramaya dadaalka uu sameeyey Maxamed isagoo ugu baaqay dadka wax awooda in ay garab istaagaan dhalinyarada hal abuurka leh.
Een, ninkan walaahi horta aan ka saaciday badanaa ma jiraan adiga een, xoogaa alxankaasaan u tootoosiyey adiga maaragtay xoogaa een, meeshii maaragtay ku adkaato oon idhaahdo een, maaragtay xoogaa aan maaragtay la fikiro oo sidii markaas ku quman tahay wiilka hataa had- macnaha raggaan la imaaday ra'yigan oo hal abuurkan la imaaday haddii macnaha uu helo een, meel oo maaragtay aqoontiisa uu ku kororsado oo maaragtay inta ka dhiman loogu dham uu ku dhammaysto oo adiga een, markaas oo kaleetan qalab oo markaas oo samaysan oo warshad soo saartay oo uu isku xirxira ama uu isku habeynaa een, in inta hadda ay ku qaadato ka yar ku qaadato oo aqoontiisana markaas ay aad u ko- ay maaragtay usoo kororto teeda kaleetana een, dhalinyar badan oo asiga hiwigiisoo kale leh oo hadda saakim een, meelo hadda uu ka ay ka bilaabaan aqoonin oo ku qasabtay in xataa ay waddanka ay ka tahriibaan ama wax kale ay qabtaan ay waayaan